Cusmaan Xuseen Guure, oo ah sarkaal ka tirsan dowladda federaalk, kana mid ahaa ciidankii lagu jebiyey dagaaladii muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacayay gobolka Hiiraan, ayaa sheegay in joogitaankooda magaalada Maxaas oo ay firxad ku tageen waxba u soo kordhinayn. Ninkan ayaa kadib jabkooda bilaabay inuu warbaahinta la soo istaago rabitaankooda ku aadan ku biiritaanka dowladda Itoobiya iyo inay noqdaan waxa uu ku sheegay kilinka lixaad.
ujeedka hadda maxaas loo yimiday ama meeshaas loo yimiday aniga hadda ujeed oo hadda macno weyn iisoo kordhina ilama eko sababtay tahay shaygu meeshuu manaasibka kale haddaan laga aadin waxba ka imaan mahayaan galmudug shabaabaa haysta hiiraanna shabaabaa qayb ka haysta shabeellada dhexana qabeeb ka haystaa haddii in lasoo baxo la tuurto maxaas waana qorshe xumadii awal hore u tiilay waxaas waxba kasoo kordhi mahayaan oo kilinka lixaad horta si kilinka shanaad horta waa dal sooma waa dad soomaaliyeed waxayna ka tirsan adduunka kilinka sharci adduunka ka tirsanaya maxaa diidaya marka anigana inaan aan kilinka lixaad noqonon sida ayagoo kaleeto soomaalidaas kilinka shanaad kilinka lixaad haddaan noqono waxba ma diidayaan aniga hadda waxaan ka mid noqon doonaa dadka soomaaliyeed oo kilinka shanaad degan oo kalean ka mid noqonayna haddii aan ku beerno qoladaas dadkaas waxay noqdaan lala noqonaynaa wax weyna maaha la wareegitaankii magaalada moqokori kadib waxay ciidanka firxaday ee gaaray magaalada maxaas bilaabeen qoob gariir hor leh kaasoo la hadalhayo inuu hubanti la-aan badan ka muujinayo sii joogitaankooda magaalada maxaas